dowladda soomaaliya runtii mar horeba oo wasaaradda arrimaha dibadda oo muxuu ahaa ilaa maaragtay golaha wasiirada laftigooda oo ra-isul wasaaraha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda intaba waxay runtii laisku ogyahay haddii xaaladdu sii adkaato in maaragtay dalka dadka jooga ee qaxootiga ah ama dadka soomaaliyeed guud ahaanba qaabkii looga saari lahaa in maaragtay laga wada shaqeeyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaan arrintaas u xil saaran oo muddooyin kala soo dhaafay maaragtay xiriiro aada u badan oo joogto ah u sameysay iyadoo safaaradda halkan iyo ay isku xiran yihiin wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo iyada laftigeedu aadkii ay maaragtay gudaha markii dadkaasu imaadaan loo qaabili lahaa iyo iyaduna ka shaqeyn doonta hadduu alla qadaro marka guud ahaan dowladda soomaaliya diyaar bay u tahay waxaan rajeynayaa maalmaha lagu soo aadan in maaragtay uu kasoo bixi doono qaraar rasmi ah dowladda soomaaliya horeyna runtii wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka arrimaha dibadda si cad buu noogu soo sheegay oo tacliimaad noocaasa waan haysana ka safaarad ahaan qaabkii dadkaas loo saari laha horta waxaan kula socodsiinayaa ma dalka sooma dadka soomaaliyeed meeshaan joogo ma lamid ma ahan dalal badan oo ay jaaliyada waddankan ka joogaan oo jaaliyadahooda kooban yihiin dad waxaa lagu qiyaa maarata aada u badan baa jooga saan ku sheegay oo qaxooti ah oo tiradooda ilaa milyan lagu qiyaaso marka dadka isaga ah oo nooc walba leh oo gobollada dalka oo dhan ku firiirsan oo u baahan ma garanaysa imkaaniyad weyn iyo qaabkii loo saari lahaa lamid ma noqon karto dawladaha jaalidaha kooban ay ka joogaan la maaragtay ama halka diyaarada ama halka markab uu qaadahayo lamid ma noqon karto marka waxay u baahan tahay in si adag oo maaragtay laga fikiray loo qaaditaankooda iyo iyo qaabkii loo rari lahaa dadkaas wadda kulayn lahaa looga fikirayo u baahan karto marka arrin fudud ma aha howlmaalmeedkeen naga hadda u weyn oo taagan waxa weeye runtii bulshada soomaaliyeed ee aadka u ballaaran caasimada iyo gobolada ku dhow nawaaxigeeda ah ku nool sidii loogu fududayn lahaa ciddii ama baxayso ama hawl degdeg ay ku timaado ama dhaawacanto ama wax soo gaaraan nooc waliba noocay runto ha noqoto sidii dadka ayaga ahaa ee loogu khidmayn lahaa oo hawshooda maaragtay loo fududayn lahaa taas ayaan habeen iyo maalin u taagannahay sidoo kale kuwo badan oo ama la xiray oo inta hadda khaasatan dagaalkan bilowday wadamo badan oo waxaa jiro oo la bartilmaameedsaday oo soomaaliya ka mid ahay laakiin suudaan ay aada haba nooga sii darnaatee marka dad badan oo soomaaliyeed oo maalin walbaba ama lagu qaldamo oo waddan kale inta loo qaata l magac kale lagu xiraa jiro oo ama dadkaas in la soo daayay u baahan yihiin dalka soomaaliya guud ahaan oo dadka soomaalida halkan joogo si gaar awal looma bartilmaameysan jirin laakiin waxaa jirtay maalin dhaweyd markii dawladahan tobankii dawladood iclaamiyey inay maaragtay dagaalka galayaan waxaa kamid ahay dawladda suudan oo iyadu ciidan ahaan ka qayb qaadanaysay marka suudan iyo soomaaliyana waad garanaysaa way isa in badanoo kamid a waa isu eg yihiin dhanka jinsiga ama ama midabka marar badan marka dad badan oo soomaaliya waxaa loogu qaldamay maalmihii lasoo dhaafay gaar ahaan in loo maleeyay inay yihiin suudan oo ama lagu dhibaateeyey ama la xiray oo markaa kadib aanu ka daba tagnay oo sidaa markii la ogaaday ay sii daayeen qoladii xirata tira saxaanu haynaa dadka la xiray ee sanca iyo gobolada haddow dadow adigu sanca sideed iyo labaatan ruux baa lagu xiray gobolka la yidhahdo ibna sideed ruux baa lagu xiray marka dadka ayaga ahana sideed iyo labaatan sideedii ib lagu xiray waanu soo dayno maanta waa banaankay joogaan sideed iyo labaatankaasna ilaa afar iyo labaatankii saaco lasoo dhaafay baa la qabtay oo sanca ku xiran marka dadka iyagaana markaan si gaara kugu sii tilmaamo waa dadka diinta barte ee maaragtay gobolka sacda awalka horeba ka yimid oo wadaadada ah ayay u badan yihiin diinta diinta barta oo masaajid baa dadkaa laga aruuriyay hal meel joogo marka iyagana waa soo dayay oo in la soo daayay ayaa laga shaqeynaya ilaa maanta